Kooxda Al-shabaab ayaa weerar kedis ah ku dishay ugu yaraan shan qof, kuna dhaawacday ilaa saddex kale oo dhammaantood ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaan macawiisley meel ku dhow degmada Jalaaqsi ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA u sheegeen dad goobjoogayaal ah. Faarax aadan Gaafow oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada dowladda isla markaana xilligan ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Jalaaqsi ayaa VOA u sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay ahaayeen ciidamada dowladda qayb u xilsaarneyd sugidda amniga wadada u dhaxaysa Jalaaqsi iyo Buloburte.
Wallahi tuulo gafaari la yidhaaho u jirta labaatan kilomitir camal degmada Jalaaqsiya askari joogtayo jidka isku xira Buloburte iyo iyo Jalaaqsi intii u dhaxaysa maro cadowgaas iyo waxaas ka ilaalishaa shalay weerar lagu soo qaaday gaadmahaas askar lagu dilay marka waa loo fududeeyey nimankaasna waa ay soo gaadmeen nimankaas intaasi ku dilaan saddex askarina waa ku dhaawacantay xataa laba qof oo shacabaa ku dirtay inta kaleeto askaray ahaayeen wadada isku xirta ee buulaburtay degmada jalaaqsi askartana meesha jidka si loo furaba xoogaa gagawsi iyo qawleysataa looga yaabay askaraa saas isku marta isku dibdhaafta xagga buulaburtana ka baxda degmada jalaaqsina ka baxda saas ayaa loo marmaraa nimankaanoo marka aradiina soo marmaray inaa soo daalay iska soo hergelaya waxay sameyneen weerar gaadmaa kusoo qaadeen baabuuray wateen meel dhuwaa looga soo baxay ayuu geedka ku jiro xabadaa lagu furay taliya gaafow ayaa waxa uu sheegay in goobta weerarku uu ka dhacay xilligan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda isu socodka wadada u dhexaysa jallaqsi iyo buulaburtan ay caadi kusoo laabatay ammaanka degmadana aad buu u adkaysnay remiskaasaasha la dhacay iyo wixii alla uu kor ka keeno dhima rabayna waa ku dhinteen wixii wax ku gaari rabeenna waa ku gaareen nimankaasuna niman oo dhuumasho badan oo sir dheer ay ahaayeen waana oo naga fakadeen oo baabuuray wateen dhinaca tardaynay usii baxeen ay u baxsadeen dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa xalay weerar culus waxa ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin xaafadda ceelqansaxle ee duleedka degmada buulaburte labada dhinac ayaa waxay isu adeegsadeen hub aada u culus inkastoo aanan weli la shaacin wax khasaare ah oo weerarka ka dhashay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne